galab wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a washington si toosa idinka imanaysa ayaad nagala socotaan sidii aad warkaba ku maqlayseen wararka ka imanaya magaalada buloguduud ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in halkaasi saaka ay al-shabaab soo weerareen saldhig milatari oo ay ciidamadu leeyihiin al-shabaab ayaa weerarka u adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa iyo weliba maleeshiya lug ku soo galay goobtaasi khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa la sheegayaa inuu goobta ka dhacay faahfaahinta sida ay wax u dhaceen ayaa haaruun macruuf uu ka waraystay afhayeenka maamulka jubbaland cabdinaasir siraar maax
bismillahi raxmaan raxiim haaruun weerarka wuxuu u dhacay sidan saaka waa berigii hore intaan salaada subax la tukanin yaa weerar ku dhacay xeere ciidamada fariisno ahayd meesha reer buulaguduud soddon kilomitr waqooyi kaga beegan magaalada kismaayo ita halkaas dagaal culus baa ka dhacay dabcan nimankii soo weerarayna waa la jebiyey wayna carareen oo waa la iska cabiyey si xoog leh weliba la iskaga cabiyey sida iyagu ay ku talagaleen waxaa ahayd runtii meeshaasi in ay qabsadaan oo la wareegaan kadibna ay dacaayadii iyo barbagandhada ay fulin jireen ay fuliyeen marka taasu ma dhicin marka nimankaasi waa wa waa runtii jug culus baa loo geeyey ciidankaana waa daba socdaa ilaa hadda waa gartay waaye waynu u geli doonaa ciidanka iyo jawaabta ka bixiyeen laakiin weerarka markay soo bilaabeen ma rasaas bay ku bilaabeen mise baabuur isqarxinaysana way way adeegsadeen ha waxay ku bilaabeen laba gaadi oo miidaysan oo miina ku xiran tahay waxyaalahan qarxay ka buuxaan bay ku dhufteen kadibna waxay soo sameeyeen maaragtay weerar oo maaragtay ciidankaas ciidan baa daba socday fulinayay maaragtay isqarxyada marka dagaalku sidaas ku bilowday waa garta maxaa xigay marka oo dagaalkii halkee laysla aaday xerada weerarka kusoo qaadeen muddo intee lagu socday weerarku dee ilaa taqriiban laba sac meelaha waa socday dagaalku oo markii dambe dee ciidamo badan meesha isugu tegay oo kuwii sii joogay iyo kuwa dee magaaladan ka tegay gurmada isugu jira runtii marka taqriiban laba sac oo dagaalku socday nimanku markay weerarka geysteen runtii ceeshu meel la diyaariyay bay ahayd oo ugu talagaleen inaan la gelin nimankii weerarkii daway ku jabeen markii ay gelin waayeen madaxana way iska laabteen oo dana danti iyagoo ilaahay markaa ay fuli weyday maxaa khasaaro idinka soo gaaray weerarkan khasaara wuu jiraa dhaawacna wuu jiraa dhimashana way jirtaa iyaguna dee dabcan waa sidaasoo kale waad garan kartaa meel dagaal intaa leeg ka dhacay khasaaro wuu jirayaa marka intee buu leegyahay khasaaraha idin soo gaaray dhinaciina ha khasaarahana soo gaaray toddoba askari way dhimatay rag tobaniyaana meelahaasna waa dhaawac oo runtii intooda badan ay yihiin maaragtay rag dhaawacooda fudud yahay raggaa dhintayna inta badan waxay ku dhinteen maaragtay gaadiidkii la qaxiyey raggii laga bilaabay waay meesha wax ka bilowday iyaga maxaa gaadhay iyo iyagu dee maaragtay runtii dad badan baa ka dhintay waxaa ka dhintayna runtii waxa weeyaan anagu hadda number saxa kama sheegi karayo laakiin way qaatay wixii ka dhintay waa gartay wararka aan ka helayno dhinacyada madaxa bannaan ee deegaanka jooga waxay sheegayaan sheeko ka duwan midda hadda adii sheegto oo ah in ay al-shabaab galeen xerada dhimashada iyo khasaaruhuna intaa ka badan yihiin tusaale ahaan haddaan kuu soo qaado horta iyagu waxay sheegteen lix iyo labaatan inay idinka dileen marka ma la dhihi karaa tirada toddobada i sheegtay iyo lix iyo labaatanka iyagu sheegteen meel u dhexaysa wey khasaaraha de harun horta waa ogtahay hadda maaragtay midiyaha maanta iyo barbagandada iyo waxyaalaha runtii way iska fududahay dadka inay wax sheegaan taas marka inta badan de qofku laga yaaba waxyaala iska mala awaal ama qiyaasa inuu sameeyo marka ta anigu aan kuu sheegayo waxaweyaan runtii meeshiina aan tegay saraakiisha ciidankana aan kula kulmay wixii markaa anigu indhahayga aan ku arkay oo xaqiiqada ay oo runtii de aan meeshii tegay aan ka warramaya intaa wey wixii barbaganda iyada kuma jirto ma qabsadeen xerada maya xerada may soo gelin may soo gelin mayna qabsanin xerada hawaya daafaha magaalada ayay soo istaageen oo dhirsaas ay kasoo bilaabeen oo kana socotay labada gaadi ay isqarxisay oo runtii controolkii ama jabooyntii horeeye ciidamada hadda dhimashadu ka dhacday yaa usoo dhawaaday inta kale xerada may soo gelin waxaa kaloon maqalay in ciidamada federaalka ee dowladda ay ku sugnaayeen meesha sidoo kale ciidamada maamulka jubbaland ay ku sugnaayeen laakiin labada ciidan ay laba dhinac kala deganaayeen weerarka xooggiisuna uu qabsaday ciidamada dowladda dhimashadii khasaaruhuna iyaga u badan yahay arrintaas sax ma tahay de horta ciidamadu hal ciidan bay isku ahaayeen magacu macno ma laha meeshay ku jireen hal dhufays waay ku wada jireen qariskoodana mid buu ahaa runtii dee maaragtay ciidan isku duruufa way ahaayeen labadaa ciidan horta dee meesha way wada joogeen laakiin waxa weeyaan waxa weeye khasa weerarku wuu ku wada dhacay maaragtay isku siduu weerarku ugu dhacay isdifaaca iyo maaragtay ciidanka kulliina isku meel baa laga wada dagaalamayay wax hadda ciidankaasi gooni ku ahaa ma jirin labada ciidanna runtii sibuu ugu dhacay dagaalkooda ciidan hadda gooni ku ah maaragtay ama federaal ama jubbalandna ma jirin laakiin labada ciidan ee meesha joogta iyaga ahaayeen waa garta su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan ciidanka meesha la geeyey joogay awood buuxda iyo tiro buuxda oo isku difaacaan miyay haysteen mise waxay ahaayeen ciidan uun inta la degdegay meesha la dejiyey si howlgallo soo socda ay hordhac ugu noqdaan oo aada loogama shaqaynin inay ciidankaasi isdifaaci karaan haddii weerarkan oo kale uu ku yimaado holaawada haarun ciidanku dawey bay isdifaaceen oo runtii meesha meelay faataxa iyo ku tageen maryo caliba ma ahayn marka horena dagaal bay ku qabsadeen oo runtii nimanka shabaabka jab badan lagu geystay oo dhaawac badan lagu geystay ogtahay ilaa intaa ay joogeenna dee dagaaladu maaragtay iyo tutuuryadu iyo iyo maaragtay way iska socotay marka de ciidanku ciidan loogu talagalay bay ahaayeen inay ka difaacaan maaragtay dadka jubbaland ama maamulka jubbaland iyo deegaanada ay hoos yimaadaan runtii inay difaacaan bay ahayd marka way iska difaaceen ciidan isku filanna way ahaayeen runtii shaqadii loo geeyey meeshana way haystaan waa gartay su-aasha ugu dambaysa dib u dhac intee la-eg bay ku tahay arrintani iyo weerarkani dhismihii iyo isku dhafkii ciidamada ee ka socday deegaanadaas waxa weeyaan wa wa wa horta dee maaragtay sidaa la socoto halkan ciidamo badan baa lagu tababaray oo isku dhaf oo de hadda meesha keliya maratay gobolada soomaaliya laga heli keliya ciidan isku dhaf oo federaalka iyo dowladda federaalka ciidankaas magaca hadda qaatay duurkii afartan iyo saddexaad runtii ciidanka hadda meesha ka joogay iyo ciidanka hadda meesha maaragtay inta la geeyana de wayba yareed ciidanka intiistamid waa ay joogaan wax maaragtay khasaaraha runtii ama loogu joojinaya hawa yaraatee ma jiraan oo aan kasii ahayn in lagu sii dhiirado oo runtii waa og tahay maalin dhaweed u badan ba halkan kasoo gelay oo gaadiid iyo nooc kastaba isugu jira nimankaasuna way og yihiin ciidankanna waa runtii waa ciidan isku filan ama federaal noqda kuwa maaragtay jubbaland ha noqda halkan jooga waxaan rajaynayaa maalmahan soo socda insha allah bidnillahi karim meelaha ay kasoo duuleen in lagu tegi doono haddii ilah yidhahdo kaasi wuxuu ahaa afhayeenka maamulka jubbaland cabdinaasir seeraar maax oo u warrameeyey wariyaha v o a haaruun macruuf